bismillaahi raxmaan iraxiim barqo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falqaynta wararka ee raadiyo cadaado
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo khamiisa taariikhda ay ku astaysantahay soddon iyo kowda bisha tobnaad qodobada barnaamijka falqaynta wararka saakeed ku dhagaysan doontiin waxaa qaybka dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay inay wafdi wada gurbad u soo diraysa maanta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo ka mida gurmadkaasi ayaa sharaxaya barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa dhegaystayaal waxaa kaloo barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaada saaki aad ku dhagaysan doontiin ganacsiyaal waa rugta ganacsidada soomaaliyeed oo in dhan lacag hal milyan oo doollaroo maraykanka ugu deeqay dadka ku barakacay webiyaasha shabeelle iyo juba barnaamijka ayaani kula wadaagi doonaa waxaad kaloo dhagaysan doontiin dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka odayaasha dhaqanka galmudug oo go-aan culus uga dhawaaqay magaalada dhuuso mareeb muxuu yahay barnaamijka ayaani kugu soo gudbi doonaa qodobada kale ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaada saaki aad ku maqli doontiin waxaa qaybka qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee dowladda federaalk soomaaliya eedeyn ayay u jeediyeen guddoomiyaha sare ee xildhibaanada golaha shacabka barnaamijka ayaan kuula soo wadaagi doonaa waxaa kaloo ood barnaamijka falaqaynta wararka saaki aad ku dhagaysan doontiin dhanka dibadda tahriibayaal cusub oo laga dhex helay gaari xamuul ahaa sababta barnaamijka ayaan kula soo wadaagi doonaa dhagaystayaal xubintii kalabaan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontiin gabagabadana waxaan ila soo wadaagi doonaa mid ka mid ah kaalmaha sugaanta barnaamijka anigoo mahadnuure axmed ayaan la socodsiinaya dhanka farsamada waa khasaaro ee kusoo dhowaada falaqaynta wararka dhegaystayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka oo fidsan waxaanu ku bilowneynaa magaalada beledweyn waxaa maanta lagu wadaa magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan inay soo gaaraan wafdi wada gurmed kaas oo kasoo ambabaxaya magaalada muqdisho wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo xubinka guddiga qaran ee gurmadka fatahaadaha ayaa sheegay inuu gurmad ballaaran uu maanta soo gaari doono magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan wasiirka ayaa ka waramaya xaaladda fatahaadda iyo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay sheegay inay tahay mid degan islamarkaana ay goobaha ugu daran oo saameynta xoogga leh ku yeeshay webiga fatahadiisa ay tahay magaalada beledweyn
saac ee lasoo dhaafay xaaladdu kama soo darin dhammaan degaamada sidii ay ahayd afar iyo labaatankii saac ee ka horreeyey kama soo darin ilaa hadda weli waxaa ugu ugu ugu dhibaato badan oo khasaaraha ugu badan uu dalka ka dhacay degmada beledweyn ee gobolka hiiraan oo runtii dad gaadhaya saddex boqol oo kun oo qof dad ka badani ay ay ka qaxeen guryahoodii dhammaan wixii ay haysteenna ay ka baabi'een oo ku sugan meel aada u kooban oo beledweyne duleedkeeda ah marka khasaaraha ugu badani sidii caadiga ahayd ee horena aan uga warbixinay halkaasu ka dhacay sidoo kalena waxay fatahaada ka dhaceen baardheere iyo beled xaawo iyo berdaale oo iyada aan ahayn fatahaad webi laakiin daadad iyo roobab ay keeneen roobab roob daadaduu keenay uu ka dhacay marka runtii marka xaaladda horta roobka iyo fatahaadu waa sidaas dowladda soomaaliya oo guddi heer saraa u magacowday ilaa saddex jeerna labadii maalmood ugu dambeysay baaq ka soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo uu baaq ka soo saaray dadka soomaaliyeed uu ilaa hay-adaha dowladda ee baarlamaanka iyo xukuumadda ay kamid yihiin uu ugu baaqay inay contribution bixiyaan sidoo kale ra-iisul wasaaruhu uu markii guddiga soo saarayna ka hadlay shalayna uu soo saaray statement cad oo dadka soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo cid walba oo gacan geysan karta ugu baaqaya inay gacan ka geystaan guddiguna uu saasoo kale golaha uu yimid stuudiyaha si life ah ummadda ula hadlay marka xaaladaas updatika isdaba joogga ahayd ee dowladda soomaaliya ay ugu gurmanaysay dadka dadka kale ee soomaaliyeed ee ganacsato leh ee shacab leh ee waxgarad leh iyo beesha caalamkana ay ugu baaqaysay in ay gargaar geeyaan meelaha dhibaatooyin ka taagan iyo dadka u gurmadaan taas baan wadnaa runtii dadku waxay u baahan yihiin taakulayn dowladdu wixii karaankeeda way geysay inkastoo erboodka beledweyn uu naga xidhnaa laba maalmood waxaa nasiib wanaaga inuu hadda dib u furmay oo galabta naloo sheegay in erboodku furan yahay beri waxaa tegi doona wafdi ballaaran oo ay xubnaha guddiga ay iyo dad badan oo ka socda baarlamaanka soomaaliyeed ka socda dadka technicalka ah ee wasaaradaha ku shaqada leh ayaa beri tegi doona oo gargaar wada sidoo kale dowladdu waxay abaabushay beesha caalamka oo iyadana gargaar fiican dowladda qatar iyo dowladda turkiga iyo dowlado kale oo badan iyo hay-adaha caalamiga kulligood shaqay ka hayaan inkasta oo dhib dhacay oo dad dhintay qaabab kala duwan ay u dhinteen haddana ilaa hadda waxaa gacanta lagu hayaa oo si wanaagsan u socda u gargaaridda dadka loo gargaarayo iyo arrimaha caafimaadka iyo marka ay dhammaato hadday dhammaato fatahaadda inaan in haddana impactiga dowladdu ay ay usii samayso mechanism wixii khasaaraha looga hortegayo marka shaqada gargaarka iyo gurmadku si fiican ayay u socotaa xogta la hayo si fiican ayay ayay u samaysan tahay marka xaaladdaasi meel fiican ayay maraysaa runtii waxaanu u mahad celinaynaa dadka soomaaliyeed intii u gurmatay dadka walaalahooda dhibaataysan waxaanu ammaanaynaa dadaalka iyo wax ururinta ka socda degaamo badan oo dalka oo ay ku jirto magaalada madaxa dalka ee muqdisho oo ay ku jirto magaalada gaalkacyo oo ay ku jirto magaalada garowe oo ay ku jiraan degaamada hargeysa iyo degaamada somalilan meelo badan oo dalka ah dadka soomaaliyed isu xirqaamayaan ee dadka walaawahooda ugu gurmanayaan aad iyo aad baanu u ammaanaynaa waanuna ku dhiirigelinaynaa inay waxay hayaan la dhaqsadaan waayo shanta cashee soo socota ayaa ah maalmaha ugu ugu ugu ugu ugu daran maadaama dadku wixii ay haysteen ay ay already isticmaaleen laakiin dowladda iyo dadka soomaaliyeed oo isku tashaday aa la rabaa dadkan marka inay maalmaha soo socda gaadhaan marka aada iyo aad baanu ugu dhiirigelinaynaa maamulada iyo shacabka iyo ganacsatada iyo soomaaliyeed dadaalkay wadaan iyo inay la dhaqsadaan oo u geeyaan dadka dhibaataysan gaar ahaan magaalada beledweyn iyo meelaha kale dalka ay ay ay fatahaadu ka jirto hawadu weli waa rooban tahay waxaa weli la filaya roob inay dii doonaan marka dadka soomaaliyeed waxaanu ugu baaqaynaa gaar ahaan kuwa webiyada agtooda degan inay feejignaadaan oo oo la socdaan xaaladda biyaha webiga maraya meelo badan oo gobolka jubbada dhexe ay ku jiraan ayaa ayaa fatahaad aan dowladdu isha ku haysaa oo laga cabsanaya inay fatahaad ka dhacdo laakiin waa inay dadkuna iyo waxgaradkoodu si dhow la socdaan dowladduna sidaas oo kale ayay ula socotaa runtii qof kasta oo mas-uula oo soomaaliyeed qof kasta oo waxgarada ganacsatada kulligan waxayna ku waajiba inaynu dadkaa walaalaheyna ugudbano u gurmano isla markaana aan aan aan dadaalka dowladdu wado dareenka ay maaragtay ku dooneyso inay ku midayso moralityga dadka soomaaliyeed inaan la siyaasadayn oo gurmadkaa dadka loo fidinayo qofba intii uu karo ku daro laakiin aan la gelin arrimo siyaasadeed iyo arrimo kale oo moralka dadku isugu gurmanayo wax yeeli karta ayaanu ayaanu jecelnahay dowladda soomaaliya waxay khasnadeeda dhexe ka bixisay oo ugu deeqday ama ugu talagashay taakulaynta dadka ay waxyeeleeyeen roobabka iyo fatahaadu shan boqol oo kun oo dollar oo ah inta maanta ka bixi karta ama ay awoodi karto khasnada dhexe ee dowladdu sidoo kalena dhammaan madaxda qaranku waxay ka go-an inay si shaksi ah iyo si abaabul ah iyo si dowladnimo ah intaba wixii ay awoodaan ay ka dabageeyaan oo mar walba shacabkooda ay la socdaan khasaaraha iyo dhibaatooyinka gaaraya oo ay ka jawaabaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladdu sidaad la socotaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoomiyaha aqalka sare waxay olready ku dhawaaqeen inay ugu deeqeen dadka walaalahooda dhibaatadu haleeshay mushahaarkooda bisha bisha octoobar sidoo kalena golaha wasiirada oo beri leh kulankoodii khamiislaha ahaa ayaa iyaguna jawaabtaa lamid ah bixin doona beri waxaanu mar labaad ugu baaqaynaa dadka soomaaliyeed waxhaysta dhalinyarada soomaaliyeed haweenka soomaaliyeed waxgaradka soomaaliyeed inay sida ugu dhaqsaha badan ugu gurmadaan meel kasta oo
hagaagkaasi oo ah wasiirka warfaafinta dhaqankii dalxiiska xukuumadda federaalka soomaaliya weli waxaad la socotay barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadada qodobo kale ayaa noo soo socda dhegeystayaal wararka fatahaadda ayaanu weli ku guda jirnaayee rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya ayaa ku dhawaaqday lacag dhan hal milyan oo doolarka mareykanka ugu uga qeyb qaadanayso fatahaadda webiyaasha jubba iyo shabeelle ay ka sameeyeen dalka kulan ay isugu yimaadeen mas-uuliyiin ganacsato xubno ka ah oo ka mid ah rugta ganacsiga waxay sheegeen inay fadhigaasi ku aruuriyeen lix boqol afartan iyo sideed kun islamarkaana ay ka dhigan tahay inta ka dhiman ay kusoo dari doonaan lacagtaasi
dhibaatada ka dhacday gobolka hiiraan oo runtii wax aan la fiirsan karin ah oo dad walaala ah oo ehel aan nahay ku dhacday runtii waa waa uga mahad celinaya shirkadda hormuud telecom thaniyan waxaan waxaan mar saddexaad u mahad celinayaa ganacsatada qeybaha kale oo runtii ka jawaabay gobasha iyo baaqii loo jeediyey gurmadka fatahaadda si wanaagsan oo sharaf leh oo qiimo leh ayay uga jawaabeen haddana waxaa gacanta noogu jiro waa lix boqol iyo soddon kun oo dollar waxaa naga dhimanay waa saddex boqol toddobaatan iyo shan kun waxaana rajeynaynaa inaan labada suuq wixii ka dhiman inay ka yimaadeen wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh
ganacsatada uligood waxay ahaa jireen sida nabiga sal allahu alayh wasalam xilligiisiba sida abubakr sidiiq radi allahu canhu iyo sayid cusmaan ibn cafaan iyo sayid cabdiraxmaan ibn cawf radi allahu canhum jamiican waxay caan ku ahaayeen iyagoo nabiga saaxiibadiisana ahaa sal allahu alayh wasalam inay xoolahooda ay ku bixiyaan dhibaatada muslimiinta soo wajahda nabiguna uu si gaar ugu ducay jiray marka jannadina waa loogu bishaareeyey dadkoodan ilaahay baa barakeeyey dalkii iyo dowladda islaamkana way way xoojiyeen oo meel fiican bay soo gaarsiiyeen ganacsatada soomaaliyana maanta doorkaas ayay qaadanayaan waxaa la ogyahay la-aantood dalkaanu ma degi lahayn bacda fadli illahi tacaala ayaga ayaa ilaahay sabab uga dhigay dalkan isagoon dowlad lahayn isagoo dadka soomaaliyeed colaad ay dhex yaaliin iyo dhibaatooyin ayay weligood dhex taagnaayeen rajo abuur shaqo ay abuureen dhalinyaradii aqoonta lahayd bay shaqo geliyeen dadkii soomaaliyeed oo kala go-go-aan ay isu dhex socdeen xafiis ka wada fureen ganacsi isgaarsiin ay u sameeyeen casri ah lix boqol iyo afartan kun oo doolar waxay ku jirtaa gacanta guddiga maanta alxamdulilah ilaahay ka ajar siiyo inta ku yabooday sida loo bixiyo markaan iyar taabto shirkadihii yaboohay haas petroleum waxay yabooday konton iyo shan kun oo doolar adoon company waxay yabooheen labaatan kun oo doolar hormuud hormuud foundation hormuud waxay yabooheen laba boqol oo kun oo doolar safa group waxay yabooheen boqol kun oo doolar escam safa group company waxay yabooheen boqol kun oo doolar labaatan kun blue sky waxay yabooheen labaatan kun oo doolar alxabiib waxay yabooheen toban kun oo doolar guddiga gaadiidka waxay yabooheen labaatan kun oo doolar s f c waxay yabooheen labaatan kun oo doolar linariska oo afar shirkadood ah waxay yabooheen labaatan kun oo doolar siddeetan kun oo doolar camel force waxay yabooheen soddon kun oo doolar alcarafaad alcarabiya waxay yabooheen toban kun oo doolar beco waxay yabooheen afartan kun oo doolar i b s waxay yabooheen shan iyo toban kun oo doolar t j l na waxay yaboohday toban kun oo doolar kambani magaciisa qariyeen waxuu yaboohay toban kun oo doolar
wahgaag kuwaas waxaa rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya oo lacagtaasi ugu deeqaya dadkii saameeyeen webiyaasha jobba iyo shabeelle weli waxaad la socotay falaqeynta wararka dhegeystayaal weli waxaad la socoteen dhegeystayaal barnaamijka falaqeynta wararka raadiyo cadaade markaan dhuusamareedan odayaasha dhaqanka ama sida gaarka usoo xolaya xildhibaanada galmudug kulan ay ku yeesheen magaalada dhuusamareeb ayay sheegeen in guddiga iyo farsamada dhismaha galmudug ay howlgeliso dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana ay shaqooyinkooda gutaan sidoo kale odayaasha ayaa sheegay inaysan marnamo aqbali doonin in tiradii hore ee xildhibaanada galmudug wax lagu soo kordhiyo haddii taasi dhacdana ay tillaabo cad qaadan doonaan qaar ka mid a oo warbaahinta la hadlaya hadalladoodii waxaa ka mid ahaa
hoggaanka dhaqanka beelaha galmudug oo si weyn u falanqeeyey halka ay marayaan dadaalada maamul dhisidda galmudug kadib shirkii dib heshiisiinta galmudug ee soo gabagaboobay lix iyo tobankii sebtembar kaas oo ay ka soo qayb galeen in ka badan toddoba boqol iyo labaatan ergo ugu horayn hoggaanka dhaqanku hoggaanka dhaqanka galmudug wuxuu u mahad celinayaa madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka galmudug doorka ay ka qaateen shirweynihii dib heshiisiinta ee reer galmudug oo kasoo kaas oo ay ka soo baxday in mar kale dib loo soo dhiso galmudug cusub oo loo dhan yahay maadaama ay galmudug tii hore ayay kala qaybsantay go-aanka hoggaanka dhaqanka galmudug kow waxaan isla garanay in aan ugu baaqno dowladda federaalka iyo culamaadudiinka ahlusunna waljamaaca in ay ka heshiiyaan khilaafaadka ka soo dhex cusboonaaday labo waxaan sidoo kale xusuusinaynaa in dowladda federaalka soomaaliya iyo culamaadudiinka ahlusunna waljamaaca midkoodna sharci iyo awood u lahayn in soddon iyo shanta xildhibaan oo ka midka ah siddeetan iyo sagaalka xildhibaan ee golaha wakiilada galmudug oo sheegay sheekh maxamed shaakir in ahlusunna wal jamaaca kula heshiisay dowladda federaalka in ay iyagu soo xulaan inaysan taas midkoodna sharci iyo xaq u lahayn saddex hoggaanka dhaqanka waxay dowladda federaalka soomaaliya iyo culamaa adduunka ahlusunna wal jamaaca uga digayaan in ay isku dayaan in ay si sharci darro ah in si sharci darro ah loo kordhiyo tirada golaha wakiilada galmudug si aan loogu xadgudbin awood qaybsiga beelaha galmudug waxaan dowladda federaalka ah ugu baaqaynaa in ay si deg deg ah u howlgeliso guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug si ay galmudug uga baxdo xaaladda adag ee ay ku sugneed sanadihii lasoo dhaafay ugu dambayn hoggaanka dhaqanku wuxuu hoosta ka xariiqayaa inay mas-uuliyaddooda tahay dib u dhiska galmudug iyo xaqiijinta horumarka bulshada galmudug ku wada nool deegaanka galmudug
hagaag dhegeystayaal kuwaas waxaan qaar ka mid a odayaasha warmartiyeedkii soo saareen galmudug oo ku shira dhowso mareeb kusoo dhowaada markaana kalabaan dib ayaan isugu soo loqon doonaa
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kala maane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xisbiga xisbiga xisbigow hamoogan mas'alooyinkan jiro arrin muruga weeyo maareen u baahane cajiib cajiib war xisbiga nabadii nolol miyaad maanta taageerteen oo eweliyaa diidanay nimo waa xogeen inaa la yidhi rumbigiiska waay aryaadha heeska waa ku dheesheen degansadha aniga ciidan la yaabe arxankeeru darana islaamnimaada guudnimo ma ilaalinayse ma dhexdiinu waleenaa war ma haysaane madashii xisbiyadu ku midoobeen oo lalahaa hoggaankiibay isu quuri waayeen maanta boorkay iska jafeenaa layidhi guddoomiyena waxay ka dhigteen sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore nabay anoo madaxweynea inaanan guddoomiye xabad ku falayna iga dhaqaaji war warkaan laga dhex gelin madaxweynihii horaan kuu sheegnay guddoomiye ku-xigeenna waxaa laga dhigay brofesor gandi guddoomiye ku-xigeen labaadna waxaa laga dhigay shariif xasan sheekh aadan horta lama shariif ma soo naqdeen shib iska dhaha mugga war warkaan laga dhex gelinine madaxweyne guddoomiye shariif wuxuu yidhi madaxweynaha soomaaliya mudane farmaajo wax kastoo dalka ka dhaca haddii loo tago wuxuu leeyahay war kama hayo intaa markuu yidhi ayuu madaxweynihii hore xasan shiikoo meel dambe taagnaa u gacan haadiyo wuxuu yidhi kaale madaxweyne xilka anugu adaan kugu wareejiyey adugu yaad ku wareejisay markaasuu yidhi xasan shiikh madaxweynaha hadda shaqaynayaan ku wareeji markaa wuxuu yidhi guddoomiye madaxweyne shariif hadda dadka hoose oo leeyahay hadda dalkay xukumaan oo waxay doonaanay falayaan la hadli mayna madaxweynaha lagula xisaabtamaya wixii dhaca war dadka hoosuu leeyahay dalkay xukumaan ma fahad baa talow war waad waalan tahay fahad ma dadka hoosaa oo milkiilaha weyne
warnamiya may dheegi jiray maraad muude ma murooraw ashraafti ahow jinay hanagatiya dig heerti lama aw shariifo hata hanagadeen hata koodna qudbidiyo may haytay lugmanis laabano masale garuumanisku duubano mis khilaafa doongna waan hata arangaha aas aasen walaayaali bahan aaraga doongna masaladii yeeda haytin meelimaka bahan reerjeeg shariif aw qudbayawna ma erey madawiine farmaajo unugu hateegano nunooga koofidaan girgiirtoota may faday erey hoogaga wadaniinta ino dooradan maana kuweeno abadan abadan ari afarbedkan iyaga an goraday goradaasan isanbe warajar maday isaaqow hadda ka hor nimaa beer goobsahayo dadkii beerta soo ugu falaayo qoraxdiyaa ku kululaatay igaar dadkii ka mid ahaa cawska iyo badarka dhinac ka wada maro isku wada guray markaasaa la yidhi arsaan xaad ka wada adiga badarka iyo cawska isku goyhaye mugaasoo waxau yidhi haddaan hereesto halnuu ma jeedo waxaan halleeyana layma heesto annagu casharafta waa xushmaynaa oboyambar ashraafti bunkulun dubaaylu looga yimi ee haanhaano kalawu warwar ma haysaana shalay waxay ku beegnayd maalintii qarannimada dalkan walaalaha nahay ee turkiga safaaradda turkiga ee soomaaliyana waxaa lagu qabtay xaflad weyn oo soomaali nuuc walba lagu casuumay buda buda unama ka jarnanin nabtoy war madaysa qaabeenta iska dhaaf maday mursuli jawaarib waa joogeen war warkaa naga dhex gelinayna dhegaysta xafladda waxaa lagu bilaabay astaanta muusiga labada calan ee turkiga iyo soomaaliya kadibna waxaa lagu xejiyey khudbad laga soo duray madaxweyne ortugan isagoo afkiisa ku hadlaya wuxuuna sheegay inuu soomaaliya garab taagan yahay kadibna mikroofka waxaa lagu wareejiyey guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashe cabdilaahi isaguna wuxuu ku qudbeeyey afka hooye ee soomaaliga ah waxayse ugu darnay guddoomiyihii lagu kalsoonaamadey mursal markii mikrofonka loo dhiibay kowna af turki buu ku hadlay labo af ingiriis buu ku hadlay bigaawis may weelay ka daray war wuxuu dhan wuu ku darayna dhegayso markii ugu dambaysay wuxuu ku soo gabagabeeyey laba erayoo soomaaliya marwooyin iyo mudanayaal een een een waad mahadsantihiin awood baan jirin xaggaygu afkii baa juuqda gabay wararda guddoomiye maxamed mursal marka ugu horraysa af soomaali inuu ku hadlaa macquulay ahayd marka xigta turki inuu ku hadlaa macquulay ahayd maadaama safaaradoodiina la joogay munaasibadoodiina ay ahayd isaguna turkiga safiir ka ahaan jiray oo luuqadooda yaqaano laakiin af ingiriisiga yaa lagula hadlayay maxaa ingiriis ka yaallay meesha waa aqaanoo ka waday war maeesaas ooysanahaw amuurqunsanahaw kuwedadii niman yahow haddaad alif wax male maqli jirteen geedda soomaali la yidhaahdo xabad male waxaana taas ku ogaadhay saddex maado oo lagu yaqaano ummad dhan oo jirta soomaaliyi ma laha koow af ma leh lamo calan ma leh saddex lacag ma leh oo kaali dhammaanteen abaaburin le maanbanahay sidii ukuntii arro shakfir hana habaarin waryaa calan baan leenahay calanka cirka u eg oo xidigta cadi dhexda uga taal baan leenahay oo shanta gees leh aawahe lacagaan leenahay shilin soomaaliya la yidhaahaa awdahe afaan leenahay af soomaaliya la yidhaha waa midkaan hadda ku hadlayno maa lagu qudbeeyahe xoogaa waa shiidsan oo lacagaan u ool horta niyahown rag iska celiya rabbi ka cabsa meel ma wada gasho xafiisyada soomaaliya oo dhan markaad wada gasho meel uu calanka soomaaliya ka taagan yahay haba yaraatee ma jirto sababtoo ah calanka soomaaliya cirkaas buu eegyahay sababtoo ah xafiisyada calamada suran kuwo la isku raacsanya maaha mid buluug tiqa mid buluug maara mid buluug muxuu ahaa yalow ah mid ban nuuc buu ka taagto calan la isku raacsan yahay astaan mida ma jirto markaa dad garan waayay midabka calankooda ayaad caqliga wanaag ka sugaysaan oo saas haddii tahay duurka maxaa uu daalaynaa dadba maxaysane dugaag duurkay degtaa daluug maa diib dhashaahe aryaadhaha dadkan calamada bulbuluugyada iyo meelaha sursuraaya ma waysaan maqal heesti aheed qolaba calanke ruwacayno ununka kanyuwa cirko kale eh, oon aadna lahayn ma maqal miya abdilow heesta anuku maka jirnaa ma adlaysheedaan isku koobtii lan yow nabi allow ninba afkii kugu ammaanaa la yidhi war waatuu abwaankii lahaa calankaannu sugayno sahankiisa ahaynow samada kii u ekaaye xidigaha mid la siiyow war nimayow calan baad isku haysataana meel loo fiyooyo ma jirteena dhegaysta waxaa la yidhi nimayow fakeray oo fakeray cara daraaddeeda xogna baaray oo baaray oo dooday kaligeey anigiyo naftayduna intaas waysfahmi lahayne waxna kuma heshiinina caqligu way rafanayaaye balse ugu dambayntii waxaan toos isugu raacay hadduu khayre maansooyinka iyo gabaga dayn waayo hal abuurku meeshuu fadhiyo wuu ugu tegaya intaasaan ku soo koobaya yaanan sii badina qaanqaanqaanqaanqaantiyaad ka ilaawd warnimada waxaa la yidhi kolkaan gabyayoo bulshadu way iga cararaane xana igama daayaan sidii qoonkii kala maane ayagana sidii dooligan soo xirxirayaa bal ogaada gabayaygu waa malabsidiisii war waxaa la yidhi qof ahaan intii baratay oo khayre garanaysay qab nin weyn inuu leeyahay wiilka loo qiray qudhayduna sidaa wuu u arkaa qabatintiisii hoogi wadaniyiinta kalamaanhani galay hoogagii wadaniyiinta kalamaanhanka aruurinimiyaw meelaqobada midhihiini
warwar ma haysaane wadooyinaa la faraa la isku ogaaye intii faral ayaa la xiray macajid caddayaasha xaafadaha dadweynihiina meelaha qaar inta caroodeen ayay shibkii lagu gooyey gacmahooda ku qaadeen hebel afka may ku qaadi lahaayeen asay weliba waxay dhaheen waa soo diyaar gaarownaye samoodhaa dowladaan yiiyey war jidadka in la sii xidho daruuf amniyaa keentay baabuur balaaye si daadan beledka ku jirtaa la yidhi xataa madaxtooyada agaarkeeda meelo badan oo ka mid ah ayaa shaqaalihii rayidka ahay kalordeen oo la fasaxay markii intii balaaye soo geli laheed oo bug ay ku dhihi lahayd jidka in la xidhaa la qaatay war madusa galyaa lihirey mas intii hangalnaa lihire oo anakoo shan kun gaarin maa shan qofood ka ordayno sidii shinnidii بالله كهاستا اللي يري ابو ابو ما لو بحو ورور ما يساني حسبك عبد الرحمن عبد الشكور اول الجر حسبك يدي ميدو او شيخ شريف مراحة كدقتي انه خب رواد ديدي مركا وحو يري من مدحوينه ربا من كلام مدحوينه كما دقو war cabdiraxmaan shukuur awel maxaa dhahay haddana ma goonigoosadu u noqday war fatahaadii beled weyne maanta walaan ku farxaa laga soo sheegay minaad fatahaad ku farxayso xanunka calool xumay nagu disha war faraxu saad u malaysa maahana na dhegaysanayo biyihii maanta hoosay u dhaceenaa la yidhi intii hore waa ka kooban yihiin marka dad badan oo cabsiyeyso naftooda qaar ka samray ayaa raja ku soo noqotay allow khayraad ii sheegday shabaqayga haddaan qaadanaa arro warwar ma haysaana duufaan iyo dabayleys wataa laga baqayaa baa la yidhi gobollada puntland iyo somalilan gaar ahaan kuwa xeebta u dhow marka masiibada webiga kuma eke ummadda allaha badbaadso oo hadda leenba kurxaya duufaantaana maxaa eed oo duulays waxaa la yidhi webiyaha fatahayoo dhiig baa firdhanaya intaan baduhu nugu furan dad yow tooba waafaqa anti firan badliinkuweerna dad yow towfiiqdu waafaqa ma erto dadka nimay habow maxaad ka sokay ii taallaahi anigu waxaan dhihi lahaa ayow dadkaagii iyo daaleeshayaal ninkii daamiir lahow daamo dadkaagii iyo daaleeshayaal qofkii daamiir lahow daamo haye war mahaysiine xildhibaankii su-aalaha weydiiyey madaxweyne deni xereeraaleha puntland wuxuu codsaday in xasaanadda laa qaado si maxkamad loo soo istaajiyo sababtoo ah wuxuu yidhi su-aalihiisu anshaxna ma ahayn madaxweynahana xadgudub ku ahayn markaana waxaa la yaabanahay madaxweyne deni ma militari xoog ku qabsaday ee puntland mise waa la doorta aawa dimuqraadiyaddii bowe puntland garan mayside waa hooyada federaalka iyo dimuqraadiyadda war qarandumiskimaa puntland gaari war maxkamadda suuratulmaa'ida ku dul akhrisay nimanka dembiilayaasha waa maxkamadda ciidamada qalabka sida mashruutaa kala kordhacay war waa lagala kordhacayaa in la dhegayso saddex nin oo laba shabaab tahay midna uu yahaa guddoomiyihii degmada maxaaso asna shabaab ah laba dilaa lagu xukumay guddoomiyahana xabsi daayin waxayna iska kaxashadeen dilkii guddoomiyey ku-xigeenkii maxaas war wadankun antii nimanti madaxda ee bilaayadii hoosanka jarta lan haliinko la aamina uma jara goormiya goorma maadaan maqal midba shaara qaata iyo hub iyo shaabad gooniya